arrintaas horta waxay ka dhigan tahay waxaa muuqato in dowladda kenya ay geed kore iyo mid hoose ay u fuulayso sidii ay soomaaliya cadaadis ugu saari lahayd arrintan ay iyada doonayso oo beesha caalamkuna ay ogyihiin iclaamka ama warbaahinta adduunkuna ay wax badan ka qortay muddooyinkan tanna waxay tahay mid kale qalad hore ay u gashay mar labaad hadda qalad gelaysaa warka gabadha wasiiradda ka ahana ay leedahay kuma dalcin waxa uu u muuqdaa in uu mid kale mar kale qalad kale oo dawladdaas gelaysa ay tahay sababteedana waxay tahay dawladda soomaalidu wax kale ma sheegin waxay sheegtay in ay maaragtay lagu laga warsugo go-aanka maxkamadda marka iyaku waxay ka hor caranayeen oo aan rabaa dadka dhegeysanaya inaan u sheego go-aankaas oo ay maxkamaddu gaari doonto ka hor caranayeen horena waa u ogeyn waxay doonaysa waxay ahayd in wadahadal lagala galo oo ugu yaraan ay ka hesho xitaa siyaasiyiintooda qaarkood waxay xuseen waxay yidhaahdeen soomaaliya waxay leedahay bad aada u bahad weyn marka maxay ku tahay in qayb yar oo kenya laga siiyo maadaama deris adna marka waxay kutusinaysaa inay waxa ay raadinayso ay tahay in hiiska wadahadalka la yimaado arrinta laga wada hadlo loona gooyo midda kale waxaan la socdaa oo adiga aan ogay hadda inay loobi ugu jirto dalal badanna ay arrintaasi maaragtay ka gedayso si oo soomaaliya ay yani cadaadis loogu saaro marka dowladda soomaalidana waxaan ugu baaqi lahaa in aanay iska fadhiyin oo ay iyadana ay samayso wax la yidhaahdo diplomatic mission oo ay waayahay maaragtay sufaro iyo dad ama maxaan ku raa dowladaha qaarkood ay isticmaasho wayna dhici kartaa dowlad waay kolley inay isticmaalayso laakiin waa kusii baraarujinaa in dagaalka uu socdo oo kenya ay ka go-an tahay oo geed kore iyo mid hoose ay u fuulayso